نورنا نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad waliba maalinta jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa maalinnimo jimco ah labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada aan toddobaadkan barnaamijka idinkugu heenno idinkana aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah muhiimadda ay leedahay qadiyadda falastiin iyo sida loogu beeri karo ubadka da'da yar inta ay yaryar yihiin si ay oola noolaadaan xaqiiqada gumaysiga yahuudda maxay tahay tallaabooyinka laga rabo waalidka si uu ilmihiisa ugu sharaxo dagaalka maanta ka socda ghaza sidee ayay ahayd taqwada iyo alla kacabsigii carruurta salafka waa cinwaanka xalqada toddobaadkan ee taxanaha carruurtii salafka sidoo kale qodobada barnaamijka ee toddobaadkan waxaa ka mid ah xubinta siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo barnaamijka oo aan dib ugu soo celinnay xubintii su'aalaha carruurta ee khadka telefoonka oo toddobaadkan aan bixin doonno su'aalihii laga soo jawaabi lahaa waxaa barnaamijka igala qaybgalaya wariyayaasheenna cabdiraxmaan beder iyo cabdalla mukhtaar ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta من مذهبي وسواه لم نجد أو نرم من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaag waalidiin iyo ubadba waxaan mar kale idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jimco mubaarak aynu guda galno barnaamijkeenna oo dhammaystiran waa maxay muhiimadda ay qadiyadda falastiin u leedahay barbaarinta ubadka sidee ayaana loogu beeri karaa la noolaashiyaha qadiyaddan iimaaniga ah waxaa warbixin ku aadan qodobkaasi soo jeedinaya waryaheenna cabdalla mukhtaar جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبيل جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبيل والزاد التقى من قبل الرحيق وهو النور من مشكاة الرسول والزاد التقى من قبل الرحيق وهو النور من مشكاة الرسول هذا منهج للص...
qisada iyo taariikhda falastiin si guud iyo si gaar ahba waa mid muhiimad weyn ku fadhida kaalinta koowaadna waxay uga jirtaa qadiyadaha ay tahay in muslimka maanta nool uu la noolaado sidaasi awgeed ubadka muslimka ah ayaa isagana waxaa habboon in lagu barbaariyo qadiyadan iyo muhiimaddeeda sidoo kale looga sheekeeyo yahuudda iyo gumaysigeeda in carruurta loo wariyo qisada falastiin iyo sooyaalkeeda waa arrin daruuri ah iyo mid ka mid ah waajibaadka waalidka ka saaran barbaarinta ubadkiisa waayo qadiyadda falastiin ma ahan oo keliya qadiyad u taallo reer falastiin ama carab oo keliya balse waa arrin qof weliba oo muslim ah u taallo waana qadiyad xiriir la leh iimaanka iyo caqiidada haddaba sidee ayaan ilmaheena ugu barbaarin karnaa la noolaanshaha qadiyadda falastiin iyo ku hamiga inay yahuuddu ka xoreeyaan dhulka barakaysan ee shaam
كالظل الظليل ميزان على قسط لا يميل والإقدام لا يخشى المستحيل فيها عزة ما فيها نزول sidaba uu waalid weliba ka warqaba ilmaha waa kuwo aad u dhiifoon xilliga ay da'doodu yar tahay maskaxdoodana waa mid aad u afaysan iyagoo xilli weliba waalidkooda weydiiya su'aalo ay jawaabahooda u baahan yihiin si ay u fahmaan dhanka kalena uga jaahilbaxaan iyadoo uu bishii tobanaad uu galay xasuuqa iyo isirsifeynta dadka muslimiinta ah ee reer falastiin uga imaanaya dhanka kayaanka sahyuuniga ah maalin weliba waxaa la soo wariyaa dadyow cusub oo ay yahuud yahuuddu beegsatay kuwaasi oo ubad dhallaan ah ay ku jiraan waxaa waalid weliba qasab ku noqonaysa in ilmihiisa uu ku beero qadiyadda falastiin dhanka kalena uga sheekeeyo axdaadta ama dhacdooyinka hadba sida ay u soo kordhaan tallaabooyinka ugu muhiimsan ee uu waalidka ubadkiisa ugu sharxi karo qadiyadda falastiin dhanka kalena uu ku fahamsiin karo sooyaalkeeda waxaan kuu soo gudbinaynaa qormadan oo lagu daawacay mowqic carabi ah islamarkaana kaaga faallooda falastiin iyo taariikhdeeda taasi oo ciwaan looga dhigay sidee baan ubadkeena ugu sharxi karnaa qadiyadda falastiin marka hore waa inaan caruurta uga sheekaynaa falastiin iyo halka ay dhacdo juqraafi ahaan iyo taariikhdeeda teeda hore iyo tan ay maanta ku sugan tahay intaba si uu cunuga muslimka ah u helo xog ku filan oo ku dhiirigelisa la noolaanshaha qadyadan iimaaniga ah falastiin waxa ay ahayd walaayaad ka mid ah dowladdii cuhmaaniyiinta ay ahayd khilaafada muslimiinta taasi oo ay yahuuddu isku dayeen inay ka faramaroojiyaan dowladda islaamka balse waa ay u dhawoobi weyday riyadooda ilaa ay burburtay dowladdii islaamka sanadkii kun sagaal boqol toddoba-iyo tobankii falastiin waxa ay ku hoos jirtay gumaysiga ingiriiska yahuuddii ku nooleed daafaha caalamka ayaana bilaabay inay usoo hijroodaan falastiin kadib markii uu gaalkii balafoor ee ahaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska ku dhawaaqay heshiis dhigayay in falastiin laga dhiso dowlad yahuudeed falastiin juqraafi ahaan waxa ay dhacdaa mandiqada loo yaqaano bariga dhexe taasi oo qayb ka ah qaarad weynta aasiya dhanka bari waxaa ka xigta dowladda kuweyt ee dhacda dhulkii la dhihi jiray jasiiradda carabta dhanka galbeedna waxaa ka xigta badda dhexe halka dalka masarna uu kaga beegan yahay koonfur galbeed falastiin waxa ay leedahay taariikh dheer oo soo taxan tan iyo hanaqaadkii aadanaha ee uu dhulka khaliifka ka noqday waa goob saldhig u noqotay tiro badan oo ka mid ah ambiyada allah subxaanahu wa tacaala iyo qaar ka mid ah rusushii uu diray sidoo kale falastiin ayaa leh taariikh mucaasir ah iyadoona martigelisay dhacdooyin waaweyn kuwaasi oo caalamka oo idil saameyn ku yeeshay waxaana ka mid ah dhacdooyinka mucaasirka ah kubeeridda kayaanka sahayuuniga ah ee yahuudda dhulka barakaysan ee falastiin sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii iyo siraaca had iyo goor ku dhex maraya shacabka muslimka ah ee reer falastiin iyo yahuudda xaaqidiinta ah gudaha dalka falastiin waxaa laga helaa magaalooyin waaweyn iyo astaamo diineed iyo kuwo qadiimi ah kuwaasi oo ka markhaati kacaya sooyaalkeeda fog iyo taariikhdeeda salka dheer leh mid ka mid ah astaamaha diineed waa masjidka barakaysan ee al aqsa ee ku yaala magaalada qudus ee caasimada u ah dalka falastiin kaasi oo ay caruuray boqolaal sano yahuuddu ku dadaalayeen sidii ay u qabsan lahaayeen islamarkaana uga dhigi lahaayeen haykal allaha kayrkiisa lagu caabudo haddaba waalidka hooyo iyo aabe waa in sidan uu ugu sharxaa ubadkiisa taariikhda falastiin iyo sooyaalkeeda diineed isagoo hadba qiimeynaya da-da cunugiisa iyo fahamkiisa ku aadan arrintan intaasi ka gadaal waalidka waa inuu caruurtiisa u sharxaa halganka ay dadka reer falastiin ee muslimiinta ah kula jiraan kayaanka sahayuuniga ah iyo maamulka gumaystaha ah ee yahuudda siraaca yahuudda iyo muslimiinta reer falastiin ka dhexeeya ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwa ugu wakhtiga dheer dhanka kalena ugu xanuunka badan waayo waa gumaysto dadkii dhulka u dhashay kula dagaalamaya guryihiina ka baxa halganka ayaa bilowday sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii kolkaasi oo kayaanka gumaystaha ah ka hana qaaday dhulka falastiin tan iyo xilligaas shacabka reer falastiin ayaa caruuray wajahaya gumaysi gumaad go-doomin iyo xasuuq uga imaanaya dhanka yahuudda oo ay taageerayaan dowladaha galbeedka oo idil arrinkaasi oo keenay in kumanaan reer falastiin ah ay shahiidaan kumanaan kalena ay dhaawacmaan kumanaan kalena ay ka buuxsamaan xabsiyada yahuudda kumanaan kalena ay guryahoodii iskaga barakacaan kadib markii ay xamili waayeen xasuuqa bahalnimo ee yahuudda walaalahooda muslimiinta ahna ay gurmad ka waayeen waalidka muslimka ah ee doonaya in ubadkiisa uu ku beero qadiyadda falastiin tallaabooyinka uu mari karo waxaa ka mid ah in ubadkiisa uu uga sheekeeyo inta jeer ay yahuuddu isku dayday inay isirsifayso shacabka reer falastiin oo ay dhammaantiisa baabi'iso maamulka gumaysiga yuhuudda ayaa had iyo jeer beegsada dadka maatada ah ee reer falastiin si ay uga barakaceen dhulkooda islamarkaana uu u qabsado tusaalaha nool ee la taaban karana waa dagaalka maanta ka socda khaza oo ay yuhuuddu ku beegsanayso dadka maatada ah ee muslimiinta aabbaha barbaariyaha ah iyo hooyada barbaarisada ah ee doonaysa in ilmaheeda uu ihtimaam siiyo qadyadda falastiin inta uu yaryahay si ay saameyn ugu yeelato qadyadda waa in looga sheekeeyaa caruurta reer falastiin ee dhiggiisa ah ee nolosha adeega badan ay ku wajahayaan dhulkooda iyo dhibaatada ay la nool yihiin caruurta iyo ubadka da-da yar ee reer falastiin ayaa ku nool nolol maalmeed aada u xanuun badan sababo ku aadan dhibaatada adag ee ay ku sugan yihiin taasi oo ka dhalatay gumaysiga iyo gardarada uu kayaanka sahayuuniga ah ka wado dhulka falastiin cunuga muslimka ahow mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu adag ee ay wajahayaan ilmaha walaalahaaga ah ee reer falastiin waa beegsiga uga imaanaya dhanka xogaga yuhuudda kuwaasi oo ilmaha iska afduubta waalidiintoodii oo la laayo iyo waxbarasho la-aan ayaa qayb ka ah dhibaatooyin ka heysta ubadka reer falastiin si aan u soo saarno jiil dahabi ah oo ku barbaara naceebka yuhuudda iyo uhiilinta qadyada falastiin waa in bulshada qaybaheeda kala duwan ay ku dadaashaa tarbiyada caruurta waalid macalin iyo cid weliba oo barbaarisa ilmahana waa in ay muhiimad gooni ah siiyaan dhisidda wacyiga iyo wacaalka da-yarka muslimka ah
العهد الطويل قد عم المدى كالظل الظليل ميزان العلا قسط لا يميل والإقدام لا يخشى المستحيل فينا عزة ما فيها نزول والعقبى لنا جيلا بعد جيلا بعد جيلا بعد نورنا فيه فخار للورى والعار عربينا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر
waa hagaag waxaan isla mareynaa qeybaha hore ee barnaamijka tarbiyada caruurta haatanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaad ee taxanaha caruurtii salafka ridwaanullaahi calayhim waxaana soo jeedinaya asheekh cazaam abu yaxya ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد aynu ka soo dhex jirnay xalaqaadkii xayaatu salaf bayna alqowli waalcamal si gaar ahaanana atfaalu salaf maanta waxaynu soo qaadanaynaa sidii ay ka ahaayeen ilmihii yaryaraayee salafku can muraaqabati illaah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala cabsidiisu qalbigooda siday ugu abuurnayd ayaynu miithaal iyo tusaale ka soo qaadanaynaa miithaalkaas iyo tusaalahaasi wuxuu ku saabsan yahay gabadh yar ayuu ku saabsan yahay waxay tusaale u noqon kartaa gabadh yar oo kasta oo muslimada wiil kasta oo dhalinyaraana tusaale ayay u tahay qof kasta oo weyn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu samiic yahay oo caliim yahay aaminsanna isagana tusaale ayuu noqonaysaa aslan baa ka sheekiyey qisadaas wuxuu leeyahay cumar binkhadaab radia allaahu canhu ayaan raacay isagoo magaalada madiina ku roondaynaya magaaladu cumar ku wareegi jiray habeenkiiu meelaha soo indhaindhayn jiray dadka qaarkooda waayeelaha ayuu habeenkii u soo khidmayn jiray waana shaqada laga rabo ninka mas-uulka ah inuu dadkiisa oo ka warhayo uhi markuu muddo lugeynayay ayuu daalay kadibna meel derbiya iyo sidaa ugu tiirsaday waana xilli dambe oo weliba saq dhaxa oo waagi uu soo baryi rabo weeyaan gurigii markaasaa ugu tiirsanay ee waxooga aanu ku dangiigsanay wuxuuhi waxaan maqalay haweeney la hadlaasa gabadh yaro ay dhashay la hadlaasa waxay ku tidhi buuhi yabnataah quumii ilaa daalik allaban famduqiihi bilma waxay tidhi buu yidhi kacoo caanahaa meesha yaalla biyo ku badax oo isku qas si hadhow suuqa aynu u geysanno ayay tiri buu yidhi wax suuqa yaallo weeyaan ee tiro badan leh caana badaxa si caadiyaa loo iibiya qof kastana wuxuu moodayaa inay xalaal tahay buu moodaya laakiin caano badaxa in la gado waa xaaraan in la cabo waa xalaal oo sideeday loo cabo maxay tahay caana la badxdo waa xalaal weeyaan laakiin in la gado maxay tahay waa xala- xaaraan weeyaan allaban almashuub bilmaa'i waa xaaraan weeyaan markaasaa waxay tidhi hooyo miyaanad ka warhaynin wareegtada uu soo saaray cumar bnukhadaab radia allaahu canhu markaasaa waxay tidhi marka oo wareegtada uu soo saaray maxay tahay cumarna waa dhegeysanaya ogow islaanta isku dhegeysanaya iyo gabadha yar ayuu isku dhegeysanaya waxay tidhi markaa wuxuu soo saaray bay tidhi allaa yushaaba allaban bilmaa in biyo iyo caano aan laysku barxin oo suuqa saa lagu gadin ayuu soo saaro wuxuu ihi waa mamnuuc waana xaaraan ayuu yidhi islaantii baa jawaabta waxay tidhi yaa bunaya quumii ilaa daalik allaban famduqiihi bilmaa fa innaki bimowdicin laa yaraaki cumar walaa munaadiya cumar bay tiri ninkii dhambaalka akhrinayey ee cumar u akhrinayey iyo cumar toona kuma arkayaane orday nooga faa'iidaya bay tiri maxaa la idhahdaa hawshay noo qabo gabadhii yarayd waa da'yarta aad bay u da'yar tahay laakiin fii qalbihaa waxaa ku jira taqwa allaahi tabaaraka wa tacaala ayaa ku jira waxay og tahay cumar cid kale oo ka weyn oo muraaqabaynaysa inay jirto ayay og tahay waxay ku tiri markaa hooyada ugu jawaabtay yaa ummaah wallaahi maa kuntu lawatiicahu fi lmala wa acsiihi fi lkhalaa bay tiri cumar markaan la joogana wallaahi ma ateec ayay tiri markaan ka tagana ma caasinaayo ayay tiri haddaan cumar i arkahayna allah jala wacalaa ayay arkaaya ayay tiri marka intaan cumar iska ilaalin lahaa inaan ilaahay tabaaraka wa tacaala iska ilaaliyo ayaa la ii qaatay ayay tiri cumar radiallahu canhu waxaa la wariyaa haweeneydaas in uu markii dambe raadiyey gabadhaa yar uu raadiyey cid ka mid ah qoyskiisana uu u guuriyey ciddaa tafiirtii ka dhalatayna ay noqotay ninkii qiimaha badnaa ee la ohan jiray cumar ibnu cabdilcasiis radia allaahu canhu wa kaana abuuhuma saalixan shay sahlan maaha qofka waalidkiisu wanaagsan yahay isaguna hadha wuxuu noqonayaa qof wanaagsan ayuu noqonayaa marka waxaa la rabaa qof kasta oo haweenaya inay u carbiso ilmaheeda oo ay ku tarbiyeyso ilaahay tabaaraka wa tacaala inay iska waardiyeeyaan oo ay ka cabsadaan iska ilaaliyaan laakiin aanay dhegadeeda iyo usheeda keliya ku carbinin inay iska ilaaliyaan haddaad ku carbisid ilmaha in adhiga iskaa waardeeyaan oo alla ka cabsi aanaad ku carbinin adigu bay iskaa waardeeyan waxay doonaan bay samaynayaan gabadhaa yarna waxay tusaale u tahay haweeney kasta ayay tusaale u tahay qof kastoo muslimay tusaale u tahay gabadh yaroo kasta ayay tusaale u tahay waxay tusaale u tahay wiil yaroo kaste ayay tusaale u tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha naga dhigo qaar ka cabsada fi siri waalcalaaniya subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي waa hagaag dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubinta siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam balse aynu ka hormarinno bishaaro aan u wadno ubadka akhyaarta ah ee ku xihan barnaamijka tarbiyada carruurta sidaba barnaamijka qodobadiisa aad ku maqasheen waxaan waalidiin iyo ubadba ogeysiinaynaa in la soo celiyey khadkii teleefoonka iyo doorkii ay caruurta ku lahaayeen ka qayb qaadashada barnaamijka cabdiraxmaan beder oo qeybta khadka teleefoonka daadihin doona ayaan soo dhoweynayaa haye cabdiraxmaan bal inoo sheeg su-aalaha toddobaadka soo aadan ee ay tahay in ay caruurta kasoo jawaabaan iyo goorta lagu soo wici kara iyo lambarka lagaala soo xiriiri kara soo dhowow waad mahadsan tahay muxsin xasan caruurta ku xidhan barnaamijka tarbiyada waxaan toddobaadkan usoo gudbin doonaa su-aal toosa iyo halxiraale su-aasha haddaan ku hormarno waxay leedahay caruuray waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka sool haddii aan mar kale ku celiyo su-aasha waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka sool intaas kadib waxaan u gudbaynaa halxiraalaha waxayna u dhacaysaa sida tan caruuray dhakhtar qaliinka qaabilsan iyo wiil yar oo aabbo u ahaa ayaa gaari shil ku wada galay ninkii dhakhtarka ahaa islamarkiiba wuu dhintay wiilkiisii yaraa isagoo dhaawac garaab ah ayaa loola cararay isbitaalka markii isbitaalka la keenay wiilka waxaa la ogaaday inuu u baahan yahay qaliin deg deg ah balse qofkii qaliinka ku fulin lahaa ayaa diiday wuxuuna yidhi wiilkan aniga qaliin kuma samayn karo sababtuu ah waa wiilkayga oo aniga ayaa dhalay haddaba sidaan soo sheegnay wiilka yar gaariga waxaa la saarnaa aabbihiisa wuuna geeriyooday haddana markii uu wiilkan isbitaalka la keenay qofkii qaliinka ku sameyn lahaa wuxuu yidhi anigaa dhalay wiilka yar qaliinna kuma samayn karo caruuray sidee ku dhacday arrintan yaabka badan yuuna yahay qofka sheeganaya inuu wiilka dhalay haddii aan mar kale ku celiyo halxiraalaha wuxuu u dhacayaa sida tan dhakhtar qaliinka qaabilsan iyo wiil yaroo waaba u ahaa ayaa gaari shil ku wada galay ninkii dhakhtarka ahaa islamarkiiba wuu dhintay wiilkiisii yaraa isagoo dhaawac garaab ah ayaa loola cararay isbitaalka markii isbitaalka la keenay wiilka waxaa la ogaaday inuu u baahan yahay qaliin deg deg ah balse qofkii qaliinka ku fulin lahaa ayaa diiday wuxuuna yidhi wiilka aniga qaliin kuma samayn karo sababtoo ah waa wiilkayga oo aniga ayaa dhalay haddaba sidaan soo sheegnay wiilka yar gaariga waxaa la saarnaa aabbihiisa wuuna geeriyooday haddana markii wiilkan isbitaalka la keenay qofkii qaliinka ku sameyn lahaa wuxuu yidhi anigaa dhalay wiilka yar oo qaliin kuma samayn karo caruuray sidee ku dhacday arrintan yaabka badan yuuna yahay qofka sheeganaya inuu wiilka dhalay halxiraalahan iyo su-aashii ka horeysayba waxaad noogu soo hagaajin kartaan barnaamijka tarbiyada caruurta idinkoo nagala soo xiriiraya qadka telefoonka maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay tahay afarta iyo bar ama toban saac iyo bar galabnimo telefoon nambarkaad naga soo wacaysaana waa eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale telefoon nambarkaad naga soo wacaysaan waa eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix mar saddexaad aan ku celiyo telefoon nambarkaad naga soo wacaysaan waa eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix waxaana idin rajeynaya inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socda insha allah نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada caruurta oo idinkaga imaanaya alfurqaan ayaan isla soo gaarnay haatanna waxaad kusoo dhowaataan xalqada sagaaliyo tobnaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana halkan kasoo jeedinaya cabdiraxmaan beder محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruuray ku soo dhowaada xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam darsigii siddeed iyo tobanaad waxaan kaga soo hadalnay amarkii uu bixiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa in saxaabada u hijroodaan madiina iyo iskudaygii ay gaaladii qoraysheed ku doonayeen inay ku qaradiyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam allah caza wajalla ayaa rasuulkiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu gaarsiiyey qorshihii lagu qaatay daarunadwa ee lagu doonayay in lagu dilo asaga waxaana lagu amray in uu ka hijroodo maka oo u aado magaalada madiina durbe markii la siiyey amarka bixitaanka wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam soo aaday saaxiibkiisa abubakar wuxuuna ku wargeliyey amarkii hijriyeeda abubakar ayaana codsaday inuu raaco rasuulka wuuna ka ogolaaday wuxuu soo bandhigay labadii halaad oo uu diyaarinayay in muddo ah uguna talagalay in maanta oo kale lagu baxsado abubakar ayaa kareeyey nin dhulyaqaan ah oo u aaminay laguna magacaabo cabdullaahi bnu wareyqad kaas oo uu dhiibay labadii halaad saddex habeen kadibna kula ballamay godka khaarus thawr rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar ayaa kala tagay waxayna ku ballameen in markii la gaaro habeenkii ay iskugu yimaadaan duleedka maka isla habeenkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka baxay maka waa habeenkii ay quraysh doonaysay in ay fuliso howlgalkii dhagartaha ee ay ku doonaysay in ay ku dishay rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa halkii uu seexan jiray wuxuu seexiyey inaadirkiisa cali bin abi daalib wuxuuna u hubiyey go-iisa arrinkaas oo kaga gul lahaa in aysan gaalada fahmin maqnaafiyiisa maadaama ay guryaha xilligaas ah ayan kuwa la iska arko rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ka soo baxay albaabka gurigiisa gaaladii ay labaad ku qorneedna allah ayaa kusoo dejiyey hurdo banaanka maka ayna ku kulmeen suubanaha iyo abubakar ayagoo galay godkii kaaruthoob sidii ay balantu ahaydba mushrikiinta markii uu waaga dilaacay islamarkaana ogaadeen inuu fashilmay shirqoolkoodii waxaa kacday caradooda markaas bay lacag dul dhigeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam daryeelka allah iyo naxariistiisa ayaana hereynaysay nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar waxayna gaaladii qureysheed maalin soo dul istaageen godkii ay ku jireen nebiga iyo abubakar heer uu abubakar yidhaahdo rasuulkii allahu midkood hadduu lugiisa hoostiisa fiirin lahaa way ina arki lahaayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo dejinaya saaxiibkiisa ayaa yidhaahday hamrugoonin allah ayaa inala jiray cabdullaahi binu abibakar oo ahaa wiil dhalinyaro ah islamarkaana akhli badan ayaa habeen kasta soo guureen jiray asagoo soo tabin jiray shirqoolada iyo qorshayaasha qoreesh caamir bin fiir oo isaguna ahaa qowsaar arjir ah ayaa raadka cabdullaahi wuxuu marsiini jiray ariga si aynu qoraysh u ogaanin raadka wiilkan halkii ay ku jiraan rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abubakarna la ogaanin maalintii saddexaad ayaa waxaa yimaaday dalyaqaankii cabdullaahi bnu ureyqa ee horey loogu dhiibay halihii safarka waxayna rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar u jihaysteen dhinaca xeebta ayagoo ka leexday waddadii gelaysa magaalada madiina waxay socdaanba waxaa ka war helay nin lagu magacaabi jiray suraaqa binu maalik oo xilligaas gaal ahaa waxaana inkastoo uusan colaad u helin rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddana shucuurtiisa bedelay hantida badan ee la duldhigay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar faras dheereeye ayuu soo qaatay wuxuu soo dadaalaba wuxuu soo gaaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar balse allah ayaa ka kaafiyey shartiisa waxaana markii uu usoo dhowaaday lugaha hore dhulka la galay faraskii uu saarnaa suraaqa ayaa sheegay inuu xilligaas dareemay in arrinka moxamed sala allahu calayhi wasalam banaanku usoo bixi doono wuxuuna codsaday in ammaan la siiyo isagana uu ku laabto halkii uu kasoo duulan tagay sidaas ayaana loo yeelay waxaana warqad emaan u qoray abubakar suraaqa ayaa usoo bandhigay rasuulka iyo abubakar sahaa iyo zaad ay ku kaalmaystaan safarkooda balse waa laga diiday waxaa laga codsaday oo keliya inuu qariyo arrinkooda intaas ayaan carruuray kusoo gabagabaynaynaa darsigii sagaal iyo tobanaad ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam tan iyo koonto dambe iyo toddobaadka soo socdo wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب
guud ahaan toddobaadkan intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeenno waalidiin iyo ubadba waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا لم يربي في ليالي الكرب ضياه مشرق في دروب الموكب فضياه مشرق في دروب الموكب